waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali tobankii bishan maarso ayay ahayd maalintii uu madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo si rasmiya u daafuray kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka soomaaliya kaasoo bilihii aynu ka soo gudubnay fasax ku maqnaa furitaanka kalfadhiga saddexaad iyo kulankii koowaad ee ay yeesheen xubnaha golaha baarlamaanka soomaaliya kadib waxaa durba bilowday mooshinno iska soo horjeeda oo mid ka mid ahi laga keenay gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari xildhibaanada mooshinka ka keenay gudoomiye jawaari ayaa sheegay inay gaarayaan ilaa iyo boqol iyo toddoba xildhibaan waxaana mooshinkoodii ay gacanta ka saareen gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka cabdiweli sheekh ibraahim muudey mooshinkan ay gudbiyeen xildhibaanada qaarkood ayaa waxaa ku kala qaybsamay guddoonka sare iyo xildhibaanada golaha shacabka oo hadlo isburinaya iyagoo saxaafadda ka sheegay kulan degdega oo ay yeesheen guddiga joogtada baarlamaanka ayaa waxaa lagu baabieyey mooshinkaasi maadaama sida guddiga uu sheegay uusan sharci ahayn tirada xildhibaanada mooshinkaasi uu ku ansixi lahaana aanay saxiixin siday yidhaahdeen guddiga joogtada qodobada ay markii hore ku baabiyeen mooshinkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa inay ka baxeen mooshinkaasi xildhibaano horey u saxiixay sidaa darteedna labiyo sagaashanka xildhibaan ay ka yidhaahdeen tirada xildhibaanadaasi ee mooshinka gudbin kartay walow xildhibaano ka tirsan kuwa mooshinka saxiixay ay ku doodeen in xeerhoosaadka golaha shacabka aanu qabin in xildhibaano mooshinkaasi aanay dib uga laaban karin laakiin ay awoodaan oo keliya inay ka codeeyaan sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka cabdiweli sheekh ibraahim muudde ayaa xaqiijiyey jiritaanka mooshinkaasi islamarkaana sheegay inuu gacanta ku hayo go-aanka guddiga ka soo baxay iyo hadallada gudoomiye ku-xigeenka ayaa dheliyey inuu bilowdo kulamo isxigxigay oo iska soo horjeeda kuwaasoo dhinacyadu ay yeelanayeen waxaana la xaqiijiyey xubno ka mid a golaha xukuumadda ee xildhibaanada ahi ay wadeen mooshinkaasi gudoomiye jawaari ka dhanka ahaa taasioo dibadda soo dhigtay jiritaanka khilaafka u dhexeeyey gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maalin kadib gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa sheegay inuu aqbalay mooshinka laga keenay kuna baaqay in cod loo qaado laakiin waxa uu ku xiray shuruudo ay ka mid yihiin inuusan dhaafin muddo toban maalmood oo laga soo bilaabayo xilligii mooshinka la geeyey iyo in dhinacyo kala duwan ay goobjoog u ahaadaan codayntaasi arrinta xigta aan raba inaan caddeeyo oo aan dhammaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo dhammaan shacbiga soomaaliyeed iyo xukuumaddaba aan u sheego waxay tahay in khilaafkii ahaa mooshinkii laga keenay kalsooni darada ee kalsooni kala noqoshada in khilaafkaasi uu dhammaaday waxaan ogolnahay oo ogolaaday in maarata mooshinkaasi uu jiro loona baahan yahay tillaabadii habbooneed si waafaqsan xeerhoosaadka golaha shacabka in lagu maamulo xeerhoosaadkoo sheegaya in mooshinkaasi toban beri gudahood lagu geeyo lagu horgeeyo golaha shacabka oo ay u codeeyaan oo ay magaciisii ay ka howlgalaan soona afjaraan marka saa daraaddeed waxaan ka codsanayaa dhammaan xildhibaanada mooshinada wata in xeer hoosaadka ay u hoggaansamaan guddiga joogtadana dhaqso intuu u fadhiisto u soo cayimo goorta taariikhda goobta iyo goorta oo la horgeynayo golaha shacabka si arrimahan loo soo afjaro aniga kuma imaanin xoog cod baan ku imid cod baan ku fadhiyaa cod baanna ku tegayaa saan hore idinku sheegay shaksi baan ahay wixii danta qaranka ah haddii ay danta qaranka ku jirto inaan meesha kadego waa ka degi lahaa laakiin iima muuqato saa daraaddeed waxaan u soo taagnahay sharciga in la ilaaliyo codkii la qaado golaha la geeyo sida xeer hoosaadka uu yahay loo hoggaansamo wax intaa ka duwan waxaa weeyaan jabhadeen baan u aqaanayo wixii xilligaa ka dambeeyey waxaa sii kordhay kulamada iska soo horjeeda ay yeelanayeen xildhibaanada mooshinka wada iyo kuwa ka soo horjeeda iyadoo hoteelada muqdisho ay ka dhacayeen shirar iyo is-urursi xildhibaanada ah xildhibaanada mooshinka wada ayaana gudoomiyaha golaha shacabka ku eedeeyey waxqabad la'aan iyo ku-xadgudubka dastuurka dalka muddada shantii sane lasoo dhaafay waxaanay qaarkood ay ku baaqeen inuu iscasilo ka hor inta aysan soo bandhigin siday yidhaahdeen eedeymaha isaga ka dhanka ah
sanadkii labaadu teerarkii labaadu qabanay waayo gudoomiye jawaari aniga khadiija maxamed diiri ahaan waxaan qabay weligeyba jawaari dalka inuusan ka maaran kooranka markii lagu soo noqday teerarkaana sidaasana lix bilood ka hor walaalayaal uu naga dhaafaan lahay laakiin maanta anaaba saxeexay liajli sababo jira awlo aniga jawaari saaxiibaan lahay runtii waa uga laxa jecloonaaya aada uga laxa jecloonayaa in uu fagaarahaas intuu yimaado wax allaalo waxa boqol iyo sagaashankaas dhaliisha ay qabaanay meeshaas ka sheegaan wax qurxan ma noqon doonaan wax aada u foolxun oo dhibaato badan oo xildhibaanadu waa siyaasiyiin wax ma sheegaan laakiin fagaarahaas sheegida ay maanto aaday u foolxumaan doontaa waa midda inta jawaari maray barlamaan la- la- la- la guddoomiyo wax weyn maaha hase yeeshee kulankaasi ka soo horjeeda oo ay yeesheen xildhibaanada iyagoo ka soo horjeeda mooshinkaasi islamarkaana taageersan guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu sheegay in arrinta mooshinkani uu yahay mid lagu wiiqayo sharciga iyo dastuurka dalka sidaa darteedna ay iyagu diyaar u yihiin in siduu guddoomiyahu sheegay cod loo qaado mooshinkaasi annagana waxaa weeye garabkiisa nahay guddoomiyaha baarlamaanka markaana ase garabkiisa nahay manihi macnaha jeceelka iyo hamiga iyo wanaagga asagoo ahay ummada soomaaliyeed iyo isagoo uu doonay habeen maalin ku riyoonayo in dastuurkan mataqaana uu noqdo mid mataqaana dhammaystiran dalkan uu noqdo mid madoogisan uu noqdo dalkan uu noqdo mid horukac inuu noqdo soomaaliya waxaan u rajaynaa mataqaana horukac xildhibaanadana waxaan leenahay war xildhibaanow instituushinka baarlamaanka lagu soo duulay ma aha wax kale waxa weeye ogaada arrintaa si idinka baarlamaankan aad ku difaacalaydin u midooba waxaan u sheegaynaa bulshada caalamka ah iyo bulshada soomaaliyeedba waxa waaye guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cusmaan jawaari waxa waaye waa guddoomiyihii baarlamaanka waay wuxuu ku yimid qars- eh, doorasho ku yimid doorasho oo waxay ahayd maxaa la dhahay dhala ah oo qarsoodi ahayd hadda wuxuu diyaar leeyahay uu sheegay inuu doorashadii haddana uu rabo oo beesha caalamka ay kasoo qayb gasho ee, ee, qaybaha kala duwan bulshada rayidka ay kasoo qayb galaan uu codsaday ee, culimaadudiinta iyo haweenka inay kasoo qayb galaan annaga waxaan rabnaa xalaal iftiinka la qalaa maalinta tobanka beri u dhan ay dhammaato bisha la- shan iyo labaatankeeda ama laba- lix iyo labaatankeeda in laysugu yimaado bannaan fagaaro ah ciddii rabta inay ninkaasi maxaa la dhahay mooshin ku qaado oo ay rido waa imaan kartaa Ee, waxaan u sheegaynaa waa ninka keliya markuu madaxweynaha baxo kusimo meesha ka ah sida qodobka sagaashan iyo afaraad uu qoraayo qodobka lixdan iyo shanaad farqadiisa afaraad wuxuu- waxay qoraysaa codku waa qarsoodi waa ma aha cod gacantaaga laba meelood ee, saddex dalool laba dalool waay marka waxaan rabnaa ninkii wax isku hayo oo raba inuu jawaari rido ha yimaado fagaarahaas dad badan oo ay ka mid yihiin mudanayaasha baarlamaanka ayaa madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ku dhaliilay sababta uusan u soo faragelin arrimahan khilaafka guddoonka sharci dejinta iyo golaha fulinta iyadoona xubno haween oo baarlamaanka ku jira ay madaxweynuhu ku booqdeen sidii uu arrintani u soo faragelin lahaa laakiin qaar ka tirsan xildhibaanada hormuudka u ah mooshinka ka dhanka ah guddoomiye jawaari ayaa waxay ku doodayaan in madaxweynuhu xaq dhowray sharciga dalka sidaa darteedna arrintani taagani uusan kaalin ku lahayn sida ay ku doodayso wasiiradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda soomaaliya xildhibaanad khadiijo maxamed diiriye marar badan hadda maalmaha waxaa dadka dhagiis ku socdo muxuu madaxweynaha u hadli waay muxuu madaxweynaha shib u yahay muxuu madaxweynaha shib u yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan aaminsanahay inuu yahay madaxweynaha keliya ee qaanuunka dhowray inuu yahay sababta aan u dhahayana iskama dhahayeen waan fasirayaa dastuurka dalka u yaalla madaxweynaha uu noqday wuxuu siinayaa awooddiisa hal oo ah in uu soo magacaabo ra-iisul wasaare ra-iisul wasaarahaasna uu yidhaahdo waa hebel hebel siduu hadda u yidhi xasan cali qayre aan ku qancay inaan soo magacaabo in marka ra-iisul wasaare noqdo golahaana iska lahaa oo meel mariyey soo jeedintii madaxweynaha inta kale madaxweynaha waa soo jeedin uga timaada sharci uga yimaada golayaasha iyo magacaabista taliyaasha iyo safiirada iyo waxyaa hay-adaha kale dowladda oo xukuumadda u gudbiso awood kale dastuurka kuma laha madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo asagaa afkiisa ka sheegay labadiiu ku dheganya hay-addii garsoorka hay-addii sharci dejinta hay-adda fulinta sabred powerkana meeshuudu ku ilaaliyo shaquu ka rabaa si kastaba ahaatee mooshinkani ayaa ah kii ugu adkaa ee dalka soo mara sannadihii ugu dambeeyey iyo midkii ugu horreeyey tan iyo jiritaankii dowladda uu madaxweynaha ka yahay maxamed cabdulaahi farmaajo iyadoona maalmaha soo socda la dhowri doono halka uu xaalku ku dambeeyo
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali